waxaa ilaahay mahaddiisa howlgalkan oo aad u qiimaha badan oo aan ilaa galabta ilaa caawa aan ku jirnay ilaahay nuu guuliye aanu hadda iskale dowlad goboleedka hirshabeelle waxay go'aansatay in muqaadaraadka la dagaalamo muqaadaraadkii waxaa laga joogi waayey xaafadihii ciyaalkii iyo haweenkii dhibaatooyin ayuu ku hayaa deegaankii saas daraaddeed kuma fiicna caafimaadka kuma fiicna kuma fiicna nolosha bini'aadamka wixii dhallinyaraahay way ku baaba'een saas daraaddeed waxaa la go'aansaday oo dowlad goboleedka hirshabelle go'aansadeen in lala dagaalamo ciidamada qalabka sido oo wada jiro howlgal oo boliiska degmada jowri oo hor kacayo ayaan galnay waxaa galay ciidanka xoogga dalka soomaaliyed ciidanka nabad sugidda ee niso ilaahay waa nuu guuleeyey haddana wixii dhiman ee beledka ku jiro ilaa aan ka dhammayno kama harayno waa daba taagnaanynaa cidda aan ku qabanno waa ku maxkamadaynaynaa sharcigan la deegsanaynaa cidna kama yeelayno jiilka soo koraya in la baabbi'iyo oo lagu dheelo waxay gaadheen heer ciyaalkii iskuullada loo soo diro taambuga lagu siiyo iskuolkii heer waxay gaadheen xashiiska iyo jidka la istaagaan heer waxay gaadheen laamiga ay soo dhex fadhiistaan inaan la dagaalnaa naga go'an go'aankaas waa la qaatay cid kasto ee aan ku qabannane sharcigaan horgeynaynaa maxkamadda awoodda u leh cid aan kala gorgorootamayna ma jirto ciddii noogu timaadane waa ku daraynaa